sannadihii ugu dambeeyey waxaa dhaawac weyn soo gaadhay magaca ururada diiniga ururada qaarkood waxay ka qayb galeen burburka iyo dagaalada waddanka sida ururada al-shabaab iyo xisbulislaam qaar kalena sida ururka ahlusunna wal-jamaaca waxaa lagu qasbay inay dagaalada galaan sababtoo ah waxaa cabsi weyn uga timid jiritaankooda ahdaafta adag ee ururada salafiga waxayna taasi hoos u dhigtay maqaamkii ijtimaaciga ahaa ee ay ku lahaayeen bulshada dhexdooda dhacdooyinkii dhacay sannadihii ugu dambeeyey waxay dadka siyaasadda falanqeeya iyo dadweynaha caadiga ahba ay geyeysiiyeen inay ku doodaan inaysan dhici doonin urur diini ah inuu hoggaamiyo dowlad mustaqbalka ka dhalata soomaaliya hase yeeshee waxaa muuqata in fikirkaasi uu yahay mid lagu degdegay oo si weyn ay suurtagal u tahay in urur islaami ah uu qabto talada waddanka soomaaliya si aynu haddaba taasi u derisno aynu eegno saamaynta awoodda iyo ujeeddada mid ka mid ah xarakooyinka diiniga ah oo ah xarakada alislaax oo lagu tilmaamo ururka ugu urursan ururada diiniga ah asal ahaan ururka al-islaax waxa uu ka soo farcamay jamciyaddii lagu magacaabi jiray annahda oo soomaaliya ka aasaasantay sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo toddobadii jamciyaddaasi waxaa gadhwadeen ka ahaa culimo soomaali ah oo wax ku soo bartay waddammada carabta gaar ahaan masar iyo sacuudiga kuwaasi oo u janjeeray afkaarta akhwaanulmuslimiinka sheekh maxamed axmed nuur garyare waxauu ka mid ahaa aasaasayaashii ururka annahda ee markii dambena dhidibada u taagay xarakada al-islaax annahda waxaa la sameeyey kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo toddobadii marka laakiin cumri mubaaragahoo fiican bay lahayd oo aad bay u shaqaysay muddadaa yar kolkaana munadamada nahda ma ayna ka ahayn ikhwaanka caamka ahee adduunka xubinka ma ayna noqonin oo cumri ay kaga noqoto ma ayna gaadhin marka waxaa lagu fikiray xarako xoog leh oo waddanka qadaayaadkiisa iyo dhibaatadiisa wax ka xalisa oo fikri islaamiyahoo saxa oo ikhwaanee wadata oo dhaqdhaqaaqa adduunka ku xidhan in la sameeyo sidaas ayaa dhalinyaradii muxuu ahaa munadamatu nahda ama ku jirta ama ka dab qaadatay kolkii dibadda isugu tagta saasay ku fikirtay sidaasayna ku soo baxday islaax asal ahaan waxaa la aasaasay al-islaax sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo siddeeddii ururka waxaa aasaasay shan xubnood oo kale ah sheekh maxamed axmed nuur garyare doctor cali sheekh axmed doctor maxamed yuusuf sheekh axmed rashiid xanafi iyo sheekh cabdalla maxamed cabdalla waxayna ahayd xilliga la aasaasay xilli xasaasi ah oo soomaaliya ay ka soo baxday dagaaladii ay la gashay etoobiya iyo afgembigii dhicisoobay ee askarta soomaalidu ay sameeyeen ururada diiniga ah oo taageeray dagaalkii ay soomaaliya la gashay etoobiya waxaa soo food saaray xaalad adag kadib markii ay kala qaybsameen ayna soo baxday koox afkaar adag oo lagu magacaabo takfiir aasaaska al-islaax waxa uu markaasi ka yimid culimmadii dibadda joogtay iyo kuwa gudaha ka cararay cadaadiskii xukuumadda kacaanka darteed cabdishakuur miro aadan waa qoraaga buug lagu magacaabo kobcii islaamiyiinta soomaaliya oo aan isdhihi karo waa buuggii ugu horreeyey ee si faahfaahsan uga hadla taariikhda xarakooyinka islaamka ee soomaaliya xarakada horta waxaa la yidhahdaa xarakat alislaax fi qanal afriqiya ama xarakat islaax geeska africa soomaaliahaan marka la fiiriyo waxaa la asaasay kow iyo tobankii julaay kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii wadaadkan la yidhaahdo sheekh axmed rashiid alxanafi oo asaasayaasha ka mid ah wuxuu sheegaa in xaraka xarakada geeska af alislaaxa geeska africa la asaasay toddobaatan iyo sideedii laguna asaasay magaalada riyaad caasimada boqortooyada sacuudiga gahaan xaafadda suleymaaniya gurigiisana lagu asaasay waxaad marka ii sheegtaa al-islaax markii la aasaasay kadib muxuu ahaa tallaabadii xigtay sameeyeen horta ururka al-islaax waxay ahaayeen dad dibad ku nool ah hogaanka ururka al-islaax waxay ahaayeen dibad neer bay ahaayeen oo dibadbay ku maqnaayeen gudaha waxay ku lahaayeen tiyaar yar oo markaa dhinaca waxbarashada ku jiray laakiin inta badan waddanka way ka maqnaayeen waxaana barbar socday tiyaar kale ama islaamiyiin kale oo iyaguna toobiyaha aqwaanka hayay waxaa kamid ahaa jamaaca alislaamiya qole la oran jiray waxaa kaloo aada ula tartamay qolada takfiirka ama jamaacat almuslimiin iyagu isu yaqaan laakiin dadku ugu yeeraan jamaacat altakfiir oo naftirkooduba markii hore sabab wax sababta keentay inay takfiirka u jarjarsaan bay ahayd iyada qolan islaax ay uga dheereeyeen ikhwaanka caalamiga ah taasna hogaamiyihii alahli ugu jarjarsaday dhinaca jamaacat almuslimiin qolada la yiraahdo si uu dhalinyarada uga soo jiito sheekh maxamed axmed garyaro oo isaga ka dacweynaa uuna halkaa kula jaalanj garay marka bilowgeedi door muhiima kuma lahayn xarakat islaax qaran afriqiya gudaha soomaaliya uun waxay ahaayeen dad dibadneera waxaan kaga awood badnaa xarakat toddobaatan iyo sideedii marka la fiiriyo xarakata jamaacat almuslimiin oo dadku yaqaaneen jamaacat atakfiir iyo jamaaca islaamiya oo iyagu naftirkooda weli sii haysay dhabaha akhwaan muslimiinka caalamiga
al-islaax waxay qaadatay fikirka akhwaanulmuslimiinka dalka masar ujeeddooyinka loo aasaasayna waa kuwo ay isku wada raacsan yihiin dadka ku jira xarakada waxayna yihiin fidinta diinta islaamka oo ku dhacda si madani ah doctor cali baashe xaaji cumar waa guddoomiyaha ururka al-islaax ee xilligan ujeeddada ugu weyne waxay ahayd ama ururkooda ilaa iminkaba uu u dhisan yahay dacwada islaamka in la xoojiyo inaad dadka culimo u noqoto diinta la baro masaajida duruus laga akriyo dadka loogu adeego xagga diinta labadii isguursanaysa labadii isdhexlaysa nidaamkaas inaan dadka culimo u noqono oo aragtida saxwada casriga la gaarsiiyo qaybta labaad waxa weeye in dadka loo khidmeeyo oo xagga samafalka xagga waxbarashada xagga caafimaadka bulshadii inaan u adeegno waan u shaqayno qaybta saddexaad waxa weeye inaan ka qayb galno dalka siyaasadiisa iyo hogaankiisa inaan ku yeelano anagoo aragtida aan ka leenahay xagga xukunka iyo nidaamka dabaqayna marka qof kastoo soo galaya waa inuu fikirka aragtida islaamiga ah ee ikhwaan muslimiinka ah ee la yidhaahdo moderatka ama muctadilka inuu qaato islamar ahaantaana xubin actiifa oo hogaansamaysana inuu ka mid noqdo
al-islaax markiiba waxay soo jiidatay taageerada culimo badan sheekh nuur baaruud gurxan waxa uu ka mid ahaa culimmadii ugu horreysay ee ku biirtay xarakada al-islaax islaax waxaan ku biiray toddobaatan iyo sagaalkii xilligaa la samaynayo oo toddobaatan iyo sideeddii aakhirkeedii ah anigu nin xidhan baan kolkaa ahay maxbuus baan ahay uun arrimaha diinta ayaan u xidhnaa marka xabsiga waxaan ka soo baxay toddobaatan iyo sideedii aakhirkeeda oktoobar lix iyo labaatankeeda marka toddobaatan iyo sagaalkii ayay raggaasi ila soo xidhiidheen waana isna waana wada aqinay hal nin shanta nin ee samaysay hal nin mooyaane afarta kale aqoon hore aan isu lahayn marka way ila soo xidhiidheen anoo muqdisho jooga arrintiina way ii sheegeen markay ii sheegeenna waan ku qancay oo waan ka aqbalay sidaasaan ku soo galay aasaaskeedii kadib al-islaax waxay isku dayday inay soo jiidato xarakooyinkii kale ee islaamiga ahaa oo ay ka mid ahayd xarakadii jamaaca islaamiya oo ka soo farcantay ururkii al ahli sheekh maxamed axmed nuur garyare oo noqday guddoomiyihii ugu horreeyey xarakada al-islaax ayaa sida ay wax u dhaceen iga warramay waraysi aan goor hore la yeeshay fikrada ikhwaanka asaaskeedu waxa weeye in wax laysu keeno ummadana la jumciyo dadkana islaamka saxda laysugu keeno marka waxaan ku dadaalay in wax alla wixii saaxada ku jiro oo dhalinyaro oh oo islaamka xamaas u haya hal meel laysugu keeno oo fikrada ikhwaanka laysugu keeno marka waan la xidhiidhay ikhwaankii kolkaas meel kasta ay joogeen ehelkii weliba gruubka ehelka ahaa oo weliba dhalinyarada sirta islaax asaasay aada ay saaxiib u ahaayeen ama dhalinyaro islaax kamida nafteeda ayaa ehelka kamid ahaan jirta oo wax kala soconaya markaa ma jirin waan la xidhiirnay marka laba loo qaybsamay wax fikradii soo dhoweeya oo xarakadii soo gala oo kalkaaba nasaadkii bilaaba iyo dad xasaasiya ay ku dhacday oo yidhi maxaa markii horeetaba naloola socodsiin waayo waxaanan anagu bilowgeeda aanaan joogin marti kuma noqon karo saa u arkay kolkaasaa taasaa waxay ka dhalatay xanaaqa saas ah ayaa waxaa ka dhashay in dad ay ku fikiraan ikhwaankii waa la inooga horreeyay inana maxaan samaynaa oo kolkaasi waxay ku heshiyeen salafiye inay sameeyaan iyadaa markaas suuqeedu u yaro xoog lahaaye
laakiin sida uu qoray cabdishakuur miro aadan caqabado intaas ka badan ayaa markiiba ka hor yimid al-islaax kadib markii ay ku guuldarraysatay inay hesho taageerada xubno ka tirsan xarakada jamaaca islaamiya tallaabadana waxay keentay in culimo doonaysa inay la midoobaan al-islaax ay ka durkaan mar walba waxaa la doonaya in la mideeyo jamaacat al-islaax iyo jamaaca alislaamiya in la mideeyo ayaa la isku dayay midayntaas waatan sababtay in uu ka baxo al-islaax sheekh cali warsame oo ka mid ahaa dadkii dhexdhexaadinayay ama doonayay in la mideeyo ururka al-islaax iyo ururka jamaaca islaamiya wadahadallada jamaaca islaamiya waxaa uga qayb galay cabdilcasiis faarax nin la odhan jiray oo ku geeriyooday dagaaladii waqooyi bari ama puntland dhulka la yidhahdo buuraha goolis ay ururka al-itixaad kula galeen jabhaddii s s d f iyo rag kale ururka al-islaax ayaa diiday midayntaas waxayna yidhaahdeen lagu soo biira xubnaanu idin siinayna waxayna si cad u sheegeen inaan islaax dib loo abuuri karin ee iyagu iyagoo shaksiyaana ay kusoo biiraan halkaa ayaa waxaa ka muuqata inay islax doonayaan in ay mar walba iyagu ahaadaan dadkoodana hogaanka haya islaamwaagaasna waxaa abuuray in rag badan oo sheekh cali wartam uu kamid yahay islax ka baxaan iyo xubno muhiim ah ayo markii hore bilowgii ku jiraan islax waa gartay marka xilligan aan ka hadlayno ee sheekh cali warsame iyo ay ka baxeen waa goorma waa sideed toddobaatan iyo sideedii ilaa iyo side sideetankii iyo ko sideetankii udhexaysa waa gartay isku day kalaa jiray oo la damcay in lagu lagu mideeyo ururka jamaaca alislaamiya iyo iyo ururkii alislaax mar walba waxaa u muuqanaya alislaax niman arrintoodu meel gaara saaran tahay oo iyagu doonayo in lagu soo biiro ee aan marna doonayo in islaamiyiinta kale ku dhex miimaan laakiin taasi waxay noqon doontaa hadda sida aan aragnay tallaabo ay ku saxsanaayeen sooma inaysan ururada kale ku biirin iyagu runaantii marka dhinac laga eego way ku saxsanaayeen ayaa la odhan karaa ururka alislaax waayo ururka alislaax wuu ka nidaam duwanaa ururadii markii dambe midoobay ee waxda waxdadii waqooyiga ee jamaaca alislaamiya oo iyagu markii dambe u janjeersaday dhinaca salafinimada wuxuu mar walba ururka alislaax ku daabnaa ikhwaanka caalamiga oo iyagu shuruudo iyo nidaam looga mid noqdo leh sideetanka dal ururka ikhwaan muslimka caalamiga ku midoobayna waxaa looga taliyaa wadanka masar taladuna kor bay ka imaanaysay ma ahayn tala ikhwaanka gudaha ama islaax ka tirsan ikhwaanka caalamiga ayuu gaar leeyahay mar walba waxaa niman kor laga xukumo oo ikhwaanka guud baa talada hayay
alislaax waxay markiiba cagta la heshay fulinta ujeeddooyinkii loo aasaasay waxayna qaaday hadaf dhexdhexaad ah sheekh maxamed axmed nuur gadhyare ayaa iiga warramay islaax waxay ku howlanayd markii la bilaabay ilaa uun dee muxuu ahaa maantaba laga laga soo gaadho fikriga wasatiga ah ee dhexdhexaadka ah ee islaamka asaaskiisa ah inay faafiso inay islaamka habkii ilaahay u soo dejiyey oo nidaam wada socdo ah oo nolosha qayb walba ka taabanhaya ama siyaasa ha noqdo ama dhaqaala ha noqdo ama dhinac kastaba ha noqdo ijtimaaciyaad ha wax kasta ha noqdo islaamku sidaynu ognahay waa nidaam mutakaamil aho ilaahay uu ugu talagalay adduunka in lagu hogaamiyo muslimiintaa kala qayqaybinayso faami daraa jira laakiin waa nidaam kaamil ahoo bisil oo wax qaata oo tadbiiqiya oo hirgeliya loo baahan yaha meella ayna ka naaqis ahayn fikrigaas isaga ah oo fikriga islaamkana saxa ah fikriga ikhwaankuna ay qaataan fikrigaasay ka fikri ahaan ayay faafin jireen intaasi kadib alislaax waxay bilowday inay dalka isku fidiso sida ay taasi ku suurto gashayna waxaa iiga warramay doctor cali baashi xaaji cumar abaan ururku hadafkiisa ugu weyn oo bilowgaa hore wuxuu ahaa inuu ku faafo dalka waxaan baase jiray ciidamo fara badan oo nabadsugid oo noocyo badana ayaa dadka kontarolayay dhaqdhaqaaqooda cabsi badan baa jirtay haddana dalka gudihiisa ayuu ururka ku faafay muddo gaaban ba dalka waxaa ka samaysmay unugyadii ugu horreeyey kadibna jaamicadaha ayuu ku faafay marka sanooyinkaasi waxay ahayd sanooyinka lagu magacaabo fiditaanka ururka ee dalka ku faafayo hawsha ugu muhiimsan oo qabanayana ay ahayd ragga dibadda joogeyna maadaama gudaha la baqayay inay aragtida ururka ee xagga siyaasadda iyo arrimaha dalka ka dhacaya ay faafiyaan jaraa'idka caalamka kasoo baxayay ayay aada wax ugu qori jireen bayaanadooda iyo arrimahaas gudahana dacwo qarsoon oo dadka diinta la barayo oo xubinnimada qkolba qofkii ku habboonaada uu kusoo biiraayo oo uu ku faafayo dalka waqooyi iyo bari iyo koonfur iyo intaba meel kasta oo soomaalidu joogto marka sanooyinkaas waxay ahayn sanooyinkii intishaarka urur
sannadihii sideetameeyadii xukuumaddii soomaaliya ee maxamed siyaad barre waxay dalka ku sii qabanaysay gacan bir ah waxaana sii kordhayey shakiga ay ka qabto dhaqdhaqaaq kasta oo la xidhiira siyaasad iyo diin labadaba taasina waxay shakaashay guul deg deg ah oo markiiba ay gaadho alislaax hase yeeshee samirkii iyo nidaamsanaantii ururka waxay soo gaadhsiiyeen xilli ay si muuqata uga midho dhalin karaan hadafkooda kadib markii ay burburtay xukuumaddii kacaanka ee maxamed siyaad barre dii sida uu sharaxayo doctor cali baashi xaaji cumar xarakadu waxay qaaday tallaabooyin muhiim ah oo qeexay hadafkooda tan iyo maanta ururku marka saddex tallaabo ayuu qaaday horta inuu ururkii ka baxo sirinimadii oo uu magaciisu shaaciyo nidaamkiisii ku samaysnaa barnaamij aan u bixinay war run tahay qarsoodida ahaa inuu ka baxo dib u habeyn in lagu sameeyo nidaamkiisii iyo qawaaniintiisii iyo dhismihiisii tan labaad in dagaalka sokeeye ee dalka ka socday laiska ilaaliyo dhalinyarada iyadana lagu tarbiyeeyo inaysan marna ka qayb gelin tan saddexaadna shicaar ama halku dheg ay ku dhawaaqay ururkoo saddex howlood inay qabanayaan almusaalaxa iyo dib heshiisiin dadka dhexdooda ah in lagu dhaqaaqo gargaar iyo relief iyo agaasa wax la yidhaahdo in lagu dhaqaaqo maadaama dadkii qaxooti badan iyo dhib badan iyo sardiskii dowladda oo baaba-ay iyo marka in lagu dhaqaaqo igaasa iyo waxbarasho iyo tan saddexaad dacwadii in la xoojiyo saddexdaa tiir ayay ahayd shacaarkii ama halkudhegii ururku waxbarashada iyo gargaarku waxay ahayeen tallaabooyinkii ku horreeyey oo bilowgii horeba ururku ku dhaqaaqay waxay dadkuna ula yaabayeen iskuol maxaad u furaysaan saacaddan dadka gargaar keliya ha loo sameeyo gargaarka ugu weyn ummadda loo sameynayo waxa weeye inaad badbaadiso generationada waktigii ka lumaayo oo da-doodu ay socoto oo jaaniska iskuulladu hafaayo marka saddexdaa howlood musaalaxo iyo dib heshiisiin gargaar iyo waxbarasho iyo dacwadii oo islaamka oo la fidinayo halka ay al-itixaad u jeesatay furitaanka mucaskaro iyo hub urursi iyo jihaad hubaysan al-islaax waxay u jeesatay inay si madani ah diinta u faafiyaan al-islaax oo taageero ka helaysa hay-ado caalami ah iyo shakhsiyaad qani ah oo deggan gacanka carabta waxay waddanka ka hirgeliyeen adeegyo waxbarasho iyo hay-ado samafala al-islaax iyo xubno aan ku jirin balse la wadaaga hadafka islaamiga ee madanigaah waxay fureen iskuullo badan oo ku bilowday waxbarashada aasaasiga ah goor dambena waxay gaareen heer waxbarasho jaamacadeed iyo macaahido taasi oo ku fiday guud ahaan waddanka soomaaliya adeegyada samafalkuna waxay gacan ka geysteen abaarihii iyo macluushii waddanka ka dhacday sannado badan waxaan jeclaan lahaa inaan si gaar u kor istaago musaalaxada iyo gargaarka iyo waxbarashadaba waxaad marka si kooban sawir guud iga siisaa dhinaca waxbarashada iyo iyo samafalkaba adoo isku jimcinaya guusha ugu weyneed ka gaadheen haddii aad tirada iskuullada ii sheegi kartid ama jaamacadaha maanta jira ama wixii kaleed hanateen iyadan si kooban iigu sheeg dabcan waxbarashadu waxay ahayd tallaabooyinkii ugu horreeyey kow iyo sagaashankiiba aan bilownay iyadoo waddanka aanay ka jirin wasaarad waxbarasho iyo xukuumado halkii waxbarashada ka shaqeeya ayaan ka bilownay iskuullo iskuulladii markii ahaad kulli hoose elementary baan ka bilownay mar labaadana waxaa loo gudbay dugsiyadii dhexe iskuulladii dhexe in loo baahdo kadib dugsiyadii sare iskuuladii sare markii ay biloobeen inay arday soo saaraanna waxaa lagama maarmaan noqotay in marxaladii saxnaqadaha loo diyaariyo marka iskuullada dabcan hay-ado jamciy jamciyo khayri ah ama hay-ado samafal ayaa kala maamulayay oo gobolada kala duwan iyo magaalada ku dheeda hay-ad walba ay laba saddex afar iskuol bay ku leedahay markii dambe waxaa soo baxay iskuulladaasi in loo baahan yahay in la nidaamiyo oo dallad loo sameeyo manhaj midaysan loo sameeyo sidaa waxaa ku dhashay hay-addan la yidhaahdo afdanis kadibna waxaa dhashay haddana jaamacadda muqdisho marka musaalaxada haddaan soo qaadno maxaad qabateen oo tusaalayaal ugu waaweyn oo ama dibu heshiisiin ama dadaal kale ha ahaadee oo la tilmaami karaa oo taariikhda galay ama aada la wadaagaysaan dadweynaha musaalaxooyin beeleed weeye dabcan beelaan dagaalo dhex mareen oo jiiraan iyo xamar iyo muddo socday oo aan ka qabgelnay baa jira hadda ma doonayo inaan beelo magacyadooda huse laakiin musaalaxa beeleed bay ahaayeen waxaa ugu horreysay sagaal iyo sagaashankii inaan musaalaxo siyaasadeed aan galno markii fikirka aan daraaseynay najaxaadii waqooyi ee dib heshiisiinta waqooyi sababa ay ku najaxeed ay ahayd in dhaqanku isagoo hor hogaamiyayaasha dhaqanku inay horseedaan xal siyaasadeed marka muqdisho waxaan ka bilownay inaan dhaqanka koonfurta hogaamiye dhaqameedka koonfurta aan ururino kulama aada u waaweynayo shacaan ka noqday baan ururinay oo in markaa fikirku ahaa hogaamiyayaasha dhaqanku inay horseedaan iyagu xal siyaasadeed maxaa yeele markii dawladda naga burburtay qururadana heshiis laguma ahayn waxa keliya oo ay heshiis lagu aha waxay ahayd in beelaha hebel laga tirsan yahay marka beelahana waxaa hogaamiya dhaqan siyaasiyiin ma hogaamiyaan fikirkaasaa marka aada u xurtay oo aan bilownay runtii soo furta ka bilownay isagoo socdana waxaa yimid barnaamijkii weynaa ee qarta madaxweyne ismaaciil cumar jelle uu ku baaqay asaas xoog lena ayay u noqotay ururintii hore ee dhaqanka koonfurta soomaaliya aan ururinay diir weyn waxay u noqdeen musaalaxadii ka dhaxday carta iyo dowladdii ka dambeysay oo ka dhalatay arrimahaas marka ayaa ugu cansan al islaax waxay kaloo kaga duwaneyd ururada kale ee islaamiga inay iskaashi wada shaqayneed la samaysatay ururada bulshada ee soo baxayay oo ay hogaaminayeen xirfadlayaal soomaali ah kuwaasi oo qaarkood wax ku soo bartay jaamacadaha waddamada islaamka sida sacuudiga iyo suudaan kadibna waxaa soo baxay dabaqad xirfadlayaal waxbarasho iyo samafal isugu jira oo dhabarka u ritay adeegyo badan oo ijtimaaci ah sida waxbarashada caafimaadka iyo samafalka kuwaasi oo dadka ugu badan ee ka faa'iiday ay ahaayeen dadweynaha soomaalida ah islaamka madaniga ah oo isugu jira samafalka ganacsiga iyo waxbarashada iyo caafimaadka waxa uu si tartiib tartiib ah lugaha ula galay siyaasadda laakiin gelitaanka siyaasaddu waxa uu la yimid xasaasiyaddiisa waxaana soo baxday in ururka uu galay degaan uusan si weyn ugu diyaargaroobin qaar ka tirsan xubnaha ururku waxay sheegeen in xilligaasi markii ugu horraysay ay dareemeen dabacsanaan dhinaca hoggaanka ah iyo awooddii oo aan la furfurin cabdiraxmaan cabdishakuur waxa uu ka mid ahaan jiray ururka al islaax
ha waan ka tirsanaa jiray ururka alislaax laakiin hadda xubin kama ihi waa gartay goormaad ka tagtay maxaa uga tagtay runtii muddo laga jooga sanad iyo bar ama laba sano ku dhowaad ayay ahayd marka go-aan ii gaar oo ahaa inaanan ururada hadda siyaasada soomaaliya oo oo diineedka aanan ka mid noqon kasii mid ahaanin oon ahaado qofka madax bannaan waa gartay maxaana kugu dhaliyay arrintaas runtii markaa fiiriso qaabkii lagu sameeyey ururadan iyo ujeedooyinkii loo yegleelay markoodii hore iyo hiigsigii loo abuuray ooba la isugu keenay dadkan ayaad moodaa iyo waxa ay markaas dhex galeen ama ay ku dhex jireen inaysan isqaadaynin miisaan ahaan marka waxaa ka dhalatay taas inuu khilaafaad badan yimaado isjijiid badan meeshii ka abuurmo dadkii iska hor yimaadaan sababtoo ah wixii markii horeba ujeedadii loo aasteeyey inay gaaraan ayaa meesha ka baxday ujeedo kalaa timid iyo waxaa yimid iyo howlo kaleo ka waaweyn kuwii markii horeba ay ku talagaleen inay qabtaan oonan diyaar loo ahayn ama khibradeeda la haynin ama aanan laga bixi karin oo loo haynin awood macnihii lagu maareeyo howlahaas cusub tusaalahan haddaan ku siiyo sida siyaasadda loola falgelayo sida maaragtay loo xaqiijinayo hadafkii markaas ay wadeen marka waxyaalo badan oo isbiirsaday ahayn wax keliya maahayn waa gartay marka markaad galaysay haddaaban ku laabto sidee loo galaa sidee xubin looga noqdaa al-islaax ma iyagaa dad ka raadsada sideeba al-islaaxnimo xubinnimadeedu ay ku dhacdaa wallahi ururada islaamka ah soomaaliyeed sideedaba maslaxaada ama itixaada hadda ixtisaam la baxay ahaado ama dadka inta badan alsheekh u yaqaanaan nimankii ayagana tajamuc alislaami isku yaqaanaan ha ahaadaan ururadan cusub saxwa islaamiya la yidhaahdo baraaruga islaamiga la baxay ee ku wada jira halkaas ka duwan markaan baraarug islaamiga lena waxaan ka duwaynaa kuwii hore ee taqliidiga ahay ama traditionalka ahay ee duruqa suufiyada dadka ayagaa raadsada ayagaa ruudgaraayo qorta ama masaajidada ka qortaan ama goobaha waxbarashada ama meelaha maaragtay isleeyihiin markaas dad dhalinyaraah waa wa waa ka qoran kartaan marka waa juhdi ayaga ay bixiyaan ay dadka ku qortaan waay waa garta waxaad sawir balyar naga siisaa qaab dhismeedka ururka al-islaax xubin hoose ilaa haykalka u sarreeya wallahi islaa horta waxay qayb ka tahay ururka aqoon muslimiinka caalamiga ah xaruntiisa masar tahay intaasoo dowladood ma garanayo lambarkood intuu yaa ku jira marka waxaa uun looga mid noqdaa ugu hooseysa waxa la yidhaha usraad gelaysaa dabcan afka carabiga la isticmaalaa soomaaliga aada looma isticmaalo usra waxa la yidhaha u yar oo sagaal qofood ka kooban then usrooyinka markay isku biiraan saddex noqdaan waxaa waa waxaad waxaad ka mid noqonaysaa waxa la yidhaha shucba shucbooyin markay saddex noqdaan saddex shucbo ay istaagaan oo lambarkooda ilaa iyo maaragtay usradii waa sagaal saddex sagaalaad waa toddoba iyo labaatan waa shucbo saddex toddoba iyo labaatanaad waxaa la yidhahdaa waa wa waa mandiqa saddex mandiqana waxay noqdaan iqliim dabcan waxaa lagu hadlaa waa carabi saddex iqliimna waxay noqdaan markaas waxay u kualifay garo wax la yidhahdo mu'tamar alcaam ama congress wax camal ah then congresskaasaa laga doortaa golaha shuurada islaax golaha shuuradana wuxuu doortaa qofka hogaaminaya markaas hogaankana executive councilki ama golihii fulintuu soo yegleela oo soo dhisaa
khilaafka soo dhex gala al-islaax waxa uu marka hore ahaa mid kooban kamana hor istaagin inay tijaabiyaan inay dhinaca siyaasadda ka gaadhaan guulo la mid ah kuwa ay ka gaareen dhinaca waxbarashada iyo samafalka waxaana si firfircoon ay markii ugu horraysay u bilaabeen ololayaal heer hoose ah oo ay ka mid ahayd qabanqaabinta shirar dhaqameed iyo halkudhegyo soo jiidasho leh oo odhanaya in awoodda dib loogu celiyo odayaasha dhaqanka taasi oo markii dambe ay ka soo baxday fikirkii lala tegey shirkii magaalada carte ee dalka jabuuti kaasi oo awood badan siiyey odayaasha dhaqanka baallahana ka rifay hogaamiye kooxeedyada al-islaax waxay ka qayb gashay shirkii carta waxayna xubna ku yeesheen baarlamaankii la doortay doctor cali baashi xaaji cumar ayaa ka warramaya sida ay taasi ku hanteen ujeedadu asalka waxay ahayd shirku inuu najaxo oo qayb kasta oo aan ka qaadan karno beelaha ku salaysnaa dhaqanka soomaaliyeed inuu yimaado marka ku-qancinta beeraha soomaaliyeed inay shirka ka soo qayb galaan safara ayaan u galnay gobolada ayaanu tagay koonfurtii oo aruursanaayee dhaqankii waxay noqdeen beelihii ugu horreeyey oo meesha taga kadib markii la wada yimidna isku isku sujuudidda iyo kala shaqaynta dowladda jabuuti barnaamijkaasi sidii u najaxo ayaan iyadana qayb kala qaadanay ka qaybgelidda xukuumadda ama baarlamaankii dhismayna taa waxay ku timid iyo nin walba beeshiisa ayuu ka imanaya urur ahaan looma soo gelin marka nin walba beeshiisa ayuu wa gartay laakiin marka ninka beeshiisa urur ka tirsan adoo urur kaloo siyaasadeed ka tirsan beeshu ay kursi ku siiso dabcan ururkuna wuu ku fasaxayay soomaa si aad baarlamaanka ugu biirto dabcan ha ururku mar hore ayuu fasaxay xubnihiisa iyagoo ururkooda ah haddana beeshooda inay kala shaqayn karaan xagga khayrka iyo nabadda ay kala shaqayn karaan an looma fasaxdana beeshaada inaad xagga dagaalada iyo sharta iyo aad kala shaqayso laakiin wixii khayr ah inaad kala shaqayso way u fasaxnaayeen beeshuna dabcan urur iyo jabhad iyo cid walbaa ka mid ah ururka beesha waa la wada yahay cid gooniya oo beesha gooni ulah ma jirto marka xibnaheeda inkastoo fursad ka heli karaayay wuu ka soo galay
cabdishakuur miro aadan waxa uu ku doodayaa in al-islaax ay ahayd ururkii ugu horreeye ee wiiqay hogaamiye kooxeedyada
intii aan artay aan la qaban alislaax markas markas lagaga hadlo nabadda iyo dibashisiinta ayay muqdisho ku lahaayeen oo hoos imanayay jaamacadda muqdisho siyaasiyiinta reer muqdisho ayay bilaabeen inay halkaa ka hadlaan koonfurta iyo waqooyiga muqdisho xilligaa aan la isu gudbi jirin ayaa cabdiqaasim talaad xasan waxay ku caasubeen waqooyiga muqdisho halkaasuu lecture ka jeediyey kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo shantii taasoo cabdiqaasim u ahayd in uu siyaasadda mar kale kusoo noqdo muxaadaradaas uu kaga hadlayay taariikhda soomaaliya taas ayaa ayaana salka u noqota makadibna madaxweyne noqdo ururka al-islaax ayaa soo qabaqaadiyey waa la yaqaanaa muxaadaradaas kadibna waxaa isu furmay siyaasiyiintii waqooyiga iyo koonfurta muqdisho inay ku baratamaan inay markaskaas oo daraasaadka ah ay ka hadlaan halkaasna waxaa ka bilowday isu soo dhawaansho waa gartay laakiin waxaa lagu ammaanaa shirkaa carta inuu ahaa shirkii ugu horreeyey qoblayaasha dagaalku ay ay ka maqnaayeen marka tallaabadaasi dad fara badan baa ammaanay maxay kula tahay waxay waxay kutusaysaa al-islaax inuu yahay urur siyaasadeed oo bisil waayo iyaga ayaa foormaleeyey ama qaabeeyey ama abaabulay in la wiiqo awooddii qabqablayaasha dagaalka soomaaliya kadib bay islaamiyiinta kale kusoo bir hadday ahaan lahaayeen salafiya jadiid iyo hadday ahaan lahaayeen al-ictisaam iyo hadday ahaan lahaayeen calashiikh iyo kulli islaamiyiintu halkaasi ayd fursaddii ugu horreysay ee hangaltaaga awoodda inay islaamiyiintu qabsadaan soomaaliya ama ay hogaamiyaan iyagoon u marayn tubta dagaalka
sannadkii labada kun iyo lixda kadib markii maxkamadaha islaamku ay ka soo baxeen magaalada muqdisho waxaa sii xoogoobay kala qaybsanaantii ururka al islaax iyadoo xubno ka mida ururka ay si cad u taageereen maxkamadihii islaamiga ahaa halka kuwo kalena ay ku dheganaadeen mabdi'ii ahaa inaan lagu milmin koox kale oo islaami ah sannadkii labada kun iyo lixda kadib markii maxkamadaha islaamku ay ka soo baxeen magaalada muqdisho waxaa sii xoogoobay kala qaybsanaantii ururka al islaax iyadoo xubno ka mida ururka ay si cad u taageereen maxkamadihii islaamiga ahaa halka kuwo kalena ay ku dheganaadeen mabdi'ii ahaa inaan lagu milmin koox kale oo islaami ah xubnaha maxkamadaha taageeray waxaa ka mid ahaa guddoomiyihii hore ee ururka al islaax doctor maxamed cali ibraahim iyo sheekh nuur baaruud xubnaha kale ee ururka al islaax ee xilligaasi ku biiray maxkamadaha waxaa ka mid ahaa cumar cabdiraxmaan maxamed cumar daahir masalada waxay ka soo kacday ma ahayn maxkamada bese ma ahayn waxay ka soo kacday asal oo arrintay ka soo bilaabatay war dadka soomaaliyeed aan wax la qabsanno oo aan wax la qabanno oo bulshada soomaaliyeed aan wax ku darsanno ma aha masalada maxkamadii maxkamad la-aan ma aha war takwiinaadka bulshada ay leedahay jiritaanka bulshada ay leedahay iyo ururada ay bulshada leedahay soomaaliyeed oo dalkay dadkan raba in wax ka qabtaan aan wax la qabsanno meeshaasoo khilaafka ka yimid imaya waa isku koobnaanayna keligiinaan ahaanaynaa halkaa un bay masalada ka kacday mooy wax maxkamada hadda khuseeya keligood ma aha waa gad adu marka waxaad ka mid ahayd dhinacii ku taliyey in maxkamadaha wax lala qabsado ha wa waa gartay halkeed wax ka bilowday marka maxkamadana khaas kuma hen baan ku yidhi arigaasan kugu soo celceliyey wa waa gartay yacni bulshada maxkamada waxaa ka horreysay waxyaalo kale oo dadka aan la samayn waxaa kamid ahaa raabita alculamaa oo kalea jiri jirtay hay-at alculamaada hadda jirta raabita alculamaa oo jiri jirtay inaad waxaasoo kale wax qayb laga qaato wax maxkamada khaas ku ema ahayn khilaafkana maxkamada kama bilaabanin maxkamad daraadoodna laskuma khilaafin maxkamada aan kamid noqonay aan kamid noqoninna laskuma khilaafin waa ka horreeyey iyo wax guud oo dan guud ummada soomaaliyeed ayaa lasku khilaafay oo ah war ummada soomaaliyeed wixii wax qabanaayo aan wax la qabanno
sannadkii xigay ee labada kun iyo toddobada ururka al islaax si rasmi ah ayuu laba qaybood ugu kala jabay inkastoo labada garab uu mid waliba sito magacii rasmiga ahaa ee xarakada haddana garab ka mid ah ayaa lagu naanaysaa dam jadiid ama dhiigga cusub garabkan waxaa guddoomiye u ah sheekh cusmaan ibraahim axmed oo ii sheegay in la kala tegey kadib markii la garab maray hadafkii loo aasaasay ururka al islaax in si nabadgelyo ah oo cunfi iyo xoog aynan ku jirin in lagu fuliyo howlahaas sidaasaa mabaadidiisa u ah isku waafa marka ururku wuxuu guda galay markaasi ummadan badbaadadeeda mabaadiduu qaato oo isku waafaqay in la ilaaliyo shuruucda in cadaalada la ilaaliyo sidaasaa mabaadidu ahayd marka su-aashaada markaan kusoo dhawaado muxuu khilaafka xaguu ka yimid ururkaasuu sida ahaa wuxuu ka yimid mabaadidii iyo hadafkii in la xaqiijiya la rabay ayaa laga soka dhacay oo shuuradii laysku ogaa waa la waayey lawaaxdii iyo waxyaalihii qaanuunkee la degsaday in la ilaaliyo waa la waayey waxaa la waayey cadaaladii iyo maamulkii loo dhanaayo cadaaladii baa la waayey waxaa la waayey ummaddii in la badbaadiyo la inqaadiya la rabay ee dowrka masiirkeeda in laga taliyo ahaa ayaa la waayey oo ummadda oo cadowgeedii kusoo duulay oo dhibaato badan ku jirto oo ururkuna urur xoogle uu yahay inuu ka aamuso kana difaacna uusan waxba ka qayb gelin baa dhahay in shullo yar oo ay gacanta ku dhigto maamulkii iyo wadatashigai oo go-aan aan maamuladii jiray aan soo marin in laiska gaaro oo afraad keli ah xugum qaraara infiraadi oo ay in yar gaadho ayaa dhacday waxaa dhacay waxyaalihii muasasada la sameeyey maamkii la sameeyey shafaafiyi iyo waxyaala muxisaabtana inaan la ogolaanin in yar ay gacanta ku dhigto ama fardi uu gacanta ku dhigo marka markii intaas la wada arkay naseexa loo qadimay dadkii markaa qiyaadada hayay ma aynan aqbalin iyadana way gacan sayreen oo waxay yidhaahdeen waxaa yeelina male annaga ama nagu soo raaco ama naga hara marka intii markaa ka qiiroonaysa waxaa xunee jira qiyaadadii hogaamadii intii u xoog badnayd shir weyn oo caama ayay qabteen waxay guda galeen inay yidhaahdaan waxa maamulka haleeya waa idaarada markaa gacanta ku haysa ururka intiisa kale dhibaato ma qabo in laga badbaadiya intaan marka magaciina waa la badbaadiyey manhajkiina waa la badbaadiyey ururku marka go-aan wuxuu ku gaaray idaaradii inuu bedelo idaara cusub ayuu sameeyey marka sidaasa ayuu maamulkan ayuu ku yimid hadda anigu aan mas-uulka ka ahay badbaadadaas ummadiina in la badbaadiyo oo masiirkeedii laga qayb galo waxaa la sameeyey labadii kun iyo toddobadii bisha labiiyo tobnaad ayaa la sameeyey maamulka waa gartay marka ma magacii hore ee ururka al islaax baad sii haysataan mise magacan hadda soo baxaya ee damir jadiid layidhaha baad qaadateen magacii hore aad jira manhajkii iyo magacii iyo muktasadaadkii iyo wixii la shaqeeya intuba waan hayna oo raggii hore uya raggan magacuna waa magacii manhajkuna waa manhajkii wax iska bedelay malaha waa gartay damir magacana waa magac waa magac shacbi uu sameeyey shacabka uu sameeyey maahe magaca anagu la baxday ma aha marka haddana waxba waa magac shacbi wey magaca anagu waa islaaxdii un weeye magaca anagu islaax alislaamiya weye magacan laakiin damir jadiid in laydinku yeedho waxba kama qabtaan maya de magaca oo shacbigu iska noqday annaga hadda cayn anagu ma aha magacaas anagu leenahay ma aha
mar labaad xubnaha ururka damjadiid waxaa ka mid noqday guddoomiyihii hore ee ururka brofesor maxamed cali ibraahim iyo sheekh nuur baaruud oo sidoo kale labadooduba ka mid noqday saraakiishii ugu sarraysay ee maxkamadihii islaamiga ahaa sheekh nuur baaruud ayaa iiga warramay waxa keenay khilaafka kala qaybsanka haarunow alislaax waxaanu arkaa musiibo iyo dhabarjab weyn oo xarakadana ku dhacday maslaxada ummadda soomaaliyeed oo dhanna ku dhacday ayaanu arkaa arrin loo baahnaa ma ayna ahayn waxyaalaha keenay in la kala go-o ama khilaaf gaba keena oo saldhiga u ah awood maroorsigaasi ka mid buu ahaa waxaanu aragnay ragga qaarkii inay u arkeen ururku inuu yahay urur rag iska leeyahay gaara rag gaara inuu iska leeyahay oo markaa hadda micnihii wuxuu noqon hadda qofkii tala ma yeelayo haddii lala taliyo layidhaha war waxani waa khalad waa lagu calaama waa lagu sunnad baa lagu saari qof la iska ilaaliyo oo awooddiisii la yareeyo oo la dabagalo ayaa lahaan marka haddii qofku mar hadduu u arko inuu weligiiba meesha haysto wuxuu iska ilaalinayaa inta waxgaran oo dhan ayuu fogeyn koox yaryar kooxo yaryar oon waxba garanaynin oo waxoogaa lacaga la siisiiyo ama hay-adaha laga shaqaaleeyey iyo jaamacadda iyo waxyaalihii jir jiray dad yaryar oo la quudiyo ayaa la samaysan intii wax garanaysayna waa la fogaan waa la fogeyn marka meesha waxay iska ahayd oo kale waa il boqortooyo oon waxba laga fahmayn oon qofna aan wax la weydiin karin markii uun caycay dhaaftay geeska qaba ay noqotay oon aragna inayna daawo lahayn markaasay timid in nimankii runta loo sheego oo laiska celiyo oo la yidhaahdo sidani suurtagal maaha oo de wixii un kolkaas suurtagal ah oo la samayn karay la sameeyey
dhinaca kalena ururka al-islaax waxaa ku hadhay xubno badan oo ay ka mid yihiin guddoomiyaashii hore ee ururka al-islaax sheekh maxamed axmed nuur garyare iyo doctor cali xaaji abuubakar oo labaduba ka mid ahaa aasaasiyaashii ururka waxaana al-islaaxdan lagu naanaysaa dam qadiim ama dhiiggii hore waxaana guddoomiye u ah doctor cali baashi xaaji cumar horta dam jadiid magacaasi ma ma garanayo hadda olala baxday laakiin dhalinyaro ururka ka tirsanayd oo wakti waktiyadii kamida ururka soo maray oo fikrado la yimid dabadeedna ku qanci waayey maamuladii markaa jiray way jiraan oo ururkii ka baxay raggan hadda magaca damjadiidkaad ku tilmaantay dabcan rag ururka madaxdiisa ka mid ahaa golihiisa dhexay ku jireen golihiisa fulintaabay ku jireen waxaa ka mid ahaa guddoomiyihii labaad ee soo maray ururka oo toban sano ku dhow ururka madax ka soo ahaa marka barnaamijyadii laysku qabtay dabcan ururku wuxuu leeyahay golayaal maamula guddoomiyuu leeyahay guddi fulin executive committee la yidhahduu leeyahay wuxuu leeyahay golo shuure ama golaha dhexe ee ururka kullina doorashay ku yimaadaan wuxuu leeyahay nidaam lagu maamulo golayaashaas iyo ururka lagu maamulo qofku markuu ku qanci waayo arrimaha ama talooyin buu soo jeedinayaa matsalan oo ururka ha lagu horumariyo halkaa waa laga gaabinayaa saa ha la yeelo aynkaasa dabcan golayaasha go-aan ka gaaraya qofku markii aqlabiyadda laga helo ama golihii uu aragtidiisi mooye aragti kale uu la qaato inuu xanaaqo oo ururka iskaga tago marka rajinka aragtiyo laysku qabtay ku qanci waayey deedna urur ka tegay ayay ayaa jiray oo weliba aan mar ahayn labana aan ahayn dhowr jeer dhacday wa waa gartay arrimaha laysku qabtayna iyagu sida u dhigeen waxay leeyihiin waxay ahayd sida ururka loo maamulo ayaa ugu weyneyd arrimo kale way jireen kow waxay ka soo qaateen waxay dhaheen guddoomiyuhu awood aada u weyn ayuu leeyahay awooddii ururka tii guddiga fulinta iyo tii golaha dhexe intaba guddoomiyaha ayay gacanta ugu jirtaa in ururkii la furfuro awooddiisa oo awoodda dadka loo qaybiyo la gaadhsiiyana guddoonka ururka waa kasoo horjeesta qodobka ugu weyna ku doodayeen waa kaas jawaabtaada walahi hadda waa sidaan kuu sheegay qofku talaba taluu soo jeedin karaa talada dabcan waxna midna waxay khusaysaa hawsha la qabanayo midna waxay taabanaysaa qaanuunkii ururka u dhignaa iyo dhismihiisii qodob taabanaya qaanuunka si loo bedelu leeyahay ayay qaanuun ama dastuur urur ha ahaado ama mid dowlada ha ahaadee marka wax laga bedelayo wuxuu leeyahay nidaam loo raaco haddii haddii nidaamkii guddoomiyaha ururka xilkiisa waxa ha laga bedelo waa in laayaxadii ama nidaamkii wax laga bedela taana haddii golihii dhexe kugu raacana khayr waad soo jeedin karta haddii lagugu raaci waayana waa inay sideedii ay ku socotaa waa garta iyagu waxay leeyihiin guddoonka ururku maba dooneyn sida wax loo maamulayay in haba yaraatee wax laga bedelo waxay dhaheen nimankan ururka hogaanka ka ahaa waa nimankii ururka aasaaskiiska hore lahaa waa rag hore inay dhalinyaro soo baxdo lama dhiiri gelin jirin in wax isbedela haba yaraatee ku yimaado hogaanka iyo sida wax loo maamulay ma jirtaa hogaanka ururku inuu hor istaagay wax isbedela in lagu sameeyo in sharciyada ururka wax laga bedelo ama maxaanku dhaha qaabka ururka loo hogaamiyo maya mana hor istaagi karo maxaa yeelay go-aanka baarlamaan baa iska leh baarlamaanku hadduu go-aansado in wax laga bedelo guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa iyo nin kastoo awood kule iyo kii asaasay midna ma hor istaagi karo maxaa yeele waa nidaam nidaamkana waxa waa la raacaya siduu u dhigan yahay marka la codaynayo anigu waan u codayn karaa ha ama maya waan u codayn karaa anigoo guddoomiyihiya laakiin go-aanka waxaa iskale golaha dhexe fikradii la keeno hodol hebel ha la bedelo haddii ay aqlibiyadda isku raacdana wuu ku khasban yahay guddoomiyihii inuu u hogaansamo haddii la yidhaahdo mayana sida hore ayaa lagu soconayaa guddoomiyuhu ma leh fiito gooni ah uu kaga uu hor istaagi karo go-aanada golaha dhexe marna ma leh
inkastoo al-islaax ay kala qaybsanayd shantii sane ee lasoo dhaafay haddana dhaawac weyn ma soo gaadhin adeegyadii waxbarashada samafalka iyo weliba sawirkii ay dadku ka haysteen ururka al-islaax dhinaca siyaasaddana waxaaba la dhihi karaa waxay gaadheen guushii siyaasadeed ee ugu weynayd sannadkii hore guushaasina waxay suurto gashay kadib markii xubno door ah ay ku yeesheen baarlamaanka cusub ee soomaaliya tan ugu muhiimsanse waxay ahayd in labada garab ee ururka ay kala taageerayeen laba ka tirsan musharaxiintii doorashada madaxweynenimada ee la qabtay bishii sebteembar ee sannadkii hore labadaasi xubnood oo kale ahaa doctor cabdiraxmaan macalin baadiyow oo ay taageerayeen ururka al-islaax iyo xasan sheekh maxamuud oo ay taageerayeen garabka damjadiid ugu dambayntiina waxaa guulaystay damjadiid kadib markii musharaxoodii loo doortay madaxweynenimada soomaaliya dowladdii cusbeyd ee soomaaliya ee la dhisayna al-islaax waxay ku yeelatay xubno muhiim ah oo isugu jira wasiiro wasiir ku-xigeenno iyo weliba wasiiru dowlayaal inkastoo xubnahan ay dowladda ku galeen nidaamka awood qaybsiga ee loo yaqaano for pointy five haddana ma aha wax kama ku yimid balse waxay ahayd dadaal siyaasadeed oo ururku sameeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu dhowaan waraysi uu siiyey idaacadda voice of america ku caddeeyey inuusan isagu ka mid ahayn ururada diiniga ah ee dalka soomaaliya oo ay ku jirto ururka al-islaax aniga xasan sheekh maxamuud ahaan weligay xarako islaami ah oo jirto oo aan ka mid noqday ma jirto weligay islaaxna ma noqon itixaadna ma noqon qaadiriyana ma noqon saalixyana ma noqon nin soomaaliyeed oo muslim ah oo maxaanku rahday ku dadaalayo waajibaadka alla faray inuu inuu gutaan ahay laakiin xarako gaar oon ka mid ahay weligay aan ka mid noqday ma jirto waxaa ka soo haray waa iska dacaayado ay dadku iska sameeyaan qofku hadduu madax noqdane dacaayaduhu mar walba waa waa inuu u diyaar garoobaa una aqbalaa marka xanuun iyo dhib iguma hayso waxaase jirta in xubno ka tirsan al-islaax siiba garabka damjadiid ay aada ugu dhow yihiin madaxweynaha waxaa iyaduna jirta in xubno ka tirsan damjadiid ay sidoo kale ka tirsan yihiin xisbiga nabadda iyo horumarka ama p d p ee madaxweynuhu hogaamiyo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa iiga warramay halka ay iska soo galeen p d p iyo damjadiid kooxdan la yidhaahdo damul jadiid waxaa la sheegaa inay awood badan ku leedahay dowladda hadda jirta ma kula tahay adiga arrintaas wallahi waa laga badbadinayaa damajadiid ama ama islaax garabka kale waxay isku magacaabaanba kuma aysan talagelin inay siyaasadda hadda ka qaybgalaan kuma aysan talagelinin urur ahaanaan ka hadlaya inay urur ahaan uga qayb galaan siyaasadda laakiin waa jirtaa individuals ama afraad shaksiyaad ayaga kamid a siyaasadda ka qaybgala gaar ahaan xisbiga la yidhaahdo b d b ee madaxweynaha uu guddoomiyaha ka ahaa jiray ka qaybgalay as individual capacity shaksiyan waa jiraan laakiin urur ahaan intay u fadhiisteen ay mashruucan qaadeen hadleen oo ay dhaheen dowladdan ka mid noqonayna aniga xogteyda kuma hayo urur ahaan ugama qaybgelen laakiin shaksi ahaan shaksiyaad ahaanay uga qayb galeen shaksiyaadkian hadda uun dowladda ku jiro ama kaaga dhow laakiin ururkii lama dhigi karo dhammaantiisa ka qayb galeen waa garta marka xiriirka ka dhexeeya damuljadiid iyo xisbigii madaxweynahana muxuu yahay halkey iska soo galaan waa iska soo galaan shaksiyaad ka dhex muuqda damuljadiidka ayaa ayaa xisbiga madaxweynahana qayb ka ahaa kambeynkiisi ka qayb galay doorashadiisa u ololeeyey dabcan asagoo kamid maaha damuljadiid laakiin dad afraad ka tirsan damuul jadiid ayaa qayb ka noqotay xisbiga b d b da madaxweynahana ka kaalmeeyey ee doorashada marka waxaan dhigi karnaa waa afraad ka qayb gashay dowladda iyo nidaamkii xisbiga b d b ee markaas jiray laakiin damuul jadiid aniga ogaalkeyga waxay isku raaceen waxaad inaysan dhinacna taageerin dadka siyaasada soomaaliya ku tartamaya hadeertaan haddaba xubnaha ururka al islaax ee ku jira dam jadiid iyo b d b labadaba waxaa ka mid ah cumar cabdiraxmaan maxamed cumar daahir b d b xisbiga aasaaskiisii ama aasaasayaashiisii ayaan ka mid ahay dam jadiidna waan ka mid ahay isagana oo ama ururka alislax la yidhaahdo laakiin dee labada waan ka mid ahay waa garta marka halkee bay isaga soo xirmeen labada halk maxaa isu keenay waxaa isu keenay v d d horta soomaali weyn baa samaysatay dam jadiidna qayb ka mida ama afraad ka mida dam jadiid ayaa la sameeyey soomaali weyn kale oo xasan sheekh hogaaminayay oo aan ayaga dam jadiidna ahayn oo soomaali oo mutaqafiin iyo aqoon-yahano iyo dad waxgarade iyo dadkaas unbay ka mid ahaayeen afraad ayagana firfircoon oo ka mida dam jadiid oo laga yaabo xasan sheekhna inay inay saaxiibo ahaayeen ama meel ay kasoo wada shaqeeyeen ama hay-ado ay kasoo wada shaqeeyeen ama camal khayr ay isla soo qabteen hore iyo dad kale oo soomaaliyeed oo badan ayaa isla sameeyey saas waxay ku samaysay marka dad horena isu yaqaanay ayagoona laakiin aan isku ururahayn oo haddana wada sameeyey xisbiga b d b si ay bal dalkan ay taladiisa waxa ugu yeeshaan waa gartay laakiin haddii afkaarta siyaasadeed hadda dowlad baa iyo awood baa meeshii timid afkaarta siyaasadeed haddii laysku khilaafo dhinaceed u badanaysaan haddii al-islaax iyo damuljadiid ay dowladdii ka soo horjeestaan idinkuna labadii dhinac baad ka tirsantihin wallahi wax caamil hadda lala soo horjeestaan baa dee ma muuqato siyaasadda markii dee laska soo horjeestaan waa wax waaweyn oo kale oo qarannimada dhaawacayo oo dalka khatar ku haayo iyo waxaas hadday dhacaan haddee waa wax dadka horen u siman yihiin go-aankan kama dambaystaena mar walba waxa waaye dee xisbiga lagu wada jiro ama xisbiga ayaa golihiisa dhexe iyo waxaas iyo ayaa axzaab markii la furo axzaabta la sharciyey ayaa markaas axzaab laga hadli karaa iyo howlaheeda iyo siday noqon doonto shuruucdooda iyo kulli iyo sida go-aanka loo gaara iyo inkastoo hadda uu xisbiga samaysan yahay golihiisa dhexe iyo guddigiisa fulinta howlihiisa ay samaysan yihiin iyo xeerarkiisiiba haddana waxa waaye de markaas kolba waxaa dibi markay dhacdo arrinta markay dhacdo baa sidiisii loo cilaajin lahaa ama loo daaweyn lahaa markaas unbaa laga fikri doonaa wa waa gartay laakiin labada urur mar walba isku dan ma noqon karaan soo ma aha marka haddii danta ay ku kala duwanaadaan ku kala aragti duwanaadaan guud umada soomaaliyeed maslaxada guud umada soomaaliyeed baa ka dhexaysa maslaxada guud ee dalkan iyo dadkan baa ka dhexaysa dadkan maslaxada dalkaas unbaa la fiirinaya dalka iyo dadka ma loo xidmaynaya oo arrintii ma loo taaganaya in arrintaasi loo adeega dalkan iyo dadkan iyo diintoodiiba taa haddii oo taan baa laga wada hadla ma wax urur si gaara uu leeyahay iyo dana gaara urur leeyahay ma jirto ururka alislax maslaxadiisa waxay ku jirtaa waxa ay ku jirta maslaxadda dalka iyo dadka soomaaliyeed oo caamka ah
guddoomiyaha damjadiid sheekh cusmaan ibraahim axmed waxa uu ii sheegay inuu ka xun yahay kala qaybsanaanta ururka waxaase dhanka kale uu ii sheegay inuu ku faraxsan yahay guulaha ay alislaax ka gaadheen hanashada hadafkii loo aasaasay markii ay isku duubnaydna guulo i weyn bay geysay hadda laftoodu ay kala maqan yihiinna ma aynan ka tegin guulo inay gaarahayaan door intee la-eg baad ku leedihiin siyaasaddan hadda jirta dee ururku siyaasadda uu ka qayb galay wuuna afraadba iyo afraadaanba uga qayb galay ururku ururnimadiisii iyo hawlihiisii sidii bay u taagan tahay laakiin ka afraad ahaan iyo kafiira ahaanba waan uga qayb galnay siyaasadda hadda waa garta waxaa laydin yidhaha dowladdan hadda jirta awood badan baad ku leedihiin xubno aada u fara badan baad ku leedihiin oo golaha wasiirada wasiiru dowlayaasha baarlamaanka intaba marka xubnahaasi maxaan ku yidhahdaa urur ahaan baa loo abaabulay sidaas miya wali ururka siyaasadda abaabulkiiasoo qaybuu ka ahaa wuu ku dhex jiray laakiin in sida soomaalidu hadda ay u dhigayso ma aha awoodan iyo maamulkani soomaali baa samaysatay ururkan ma samaynin ururkaana iskama laha rag dadka soomaali ah ama ama dalkaa jooga ayaa laha marka ma aanan samayn anagoo soomaaliya samaysatay dadkii sameeyey unbaana kamid ahayn haddana afraad ku jirta waa jirtaa kamida siyaasadda dhex gashay marka sida loo dhigahayo anoo ka faa'iidaysanaya hadda dadka qaarkii ama iclaamka qaarkii ama dad farshaxan isku sheegahayo oo waxyaalahaas oo bandhigahaya aan sax ahayn inaan anagu gacanta kuhayno ururka waxa la yidhaha sabjeedida uu gacanta ku hayo ma aha waa waa dawla soomaaliyeed soomaali baana samaysatay baarlamaan ayaa soo doortay ninkan annagana kamid baan ahayn haddana madaxweynaha urur ma aha oo annaga ururkan kamid ma aha waa nin madaxweyne soomaaliya marka ninkii annaga hataa ururka oo farjoo naga galay waa nin soomaali ah maas maanta urur ma aha ururkan ma aha ururka urnimadiisu geesu taagan yahay laakiin ninkii dawladdaa ka qayb gala waa nin soomaali ah mooyaane nin hadda urur oo uga qayb galay ma aha
sannadihii ugu dambeeyey waxaa hoos u dhacay maqaamka ururada diiniga ah ee bulshada soomaalida dhexdeeda kadib markii qaarkood ay galeen dagaallada sokeeye haddaba su-aasha meesha ku jirta ayaa ah guulaha ay gaadhay xarakada al-islaax saldhig ma u noqon karaan inay soo baxaan ururo kale oo diini ah ama in kuwo hadda jira lafdigoodu ay hoggaan u noqon karaan soomaaliya su-aashaas waxaan hor dhigay mahad siciid maxamuud mahad jebiye oo ka faallooda ururada diiniga ah ee soomaaliya way suurtogeli kadhaa laakiin waa hawl adag oo u baahan shaqo badan waa hawl adag oo u baahan in ururada islaamiga ee iyagu doonaya inay dowladnimo gaarsiiyaan soomaaliya taasoo ku dhisan ama in odhan karo dowlad islaameed inay dhammaan barnaamijkooda ku sameeyaan revision dib ugu noqdaan waayo maantayto sida muuqata ma aha arrin keliya u taala soomaali in soomaaliya urur islaameed oo xukumo in shareecada islaamka lagu xukumo arrin u taal soomaalida keliya maaha waa un arrin caalamiya adduunka maaragtay ilbaxnimooyin kala duwan ayaa iska soo horjeeda oo ay mid waliba rabto inay teeda socodsiiso sidaynu wada ognahayna maanta quwadaha reer galbeedka ayaa adduunyada ugu xoog weyn iyaguna waxay maaragtay u ololayaan nidaamyadaas maaragtay ee iyagu samaysteen oo ama dimuqraadiga dheh ama suuqa xortaa dheh iyagoo isticmaalaya aalado kala duwan oo dhaqaale iyo iyo iyo meediyo iyo waxyaa badan ay badan isticmaalaya arrinta inaha soomaaliya ururada islaamku ay dib u xukumaan in ay ma shareecada ku xukumaan ma aha arrin soomaalida keliya ka go-da waa arrin uun caalami marka sidaa daraaddeed anigu waxay leedahay waa waa suurtagal weeye waan hirgeli kadhaa waa garta laakiin dhaawac intee la-eg baa soo gaadhay hadafkaas riyadaasi inay dhabowdo sanadihii lasoo dhaafay riyadaasi inay dhabowdo dhaawacyaha soo gaaray waxaana kamid a oo kow ka ah dagaalada isdaba jooga ee ururada islaamku ay ama xarakaadka islaamka ee soomaaliya ka jira ku lug yeesheen kuwaas oo keenay khilaafaad mararka qaarkood aan loo baahnayn kuwaas oo keenay mararka qaarkood ra'yiga dadka inay maarata dadku si kaleeto maaratay arrinta u jaajgareeyaan kuwaas oo arrintii soo geliyey gacmo shisheeye iyo dadyow markii hore aan ku jirin maaragtay cayaarta ku jirin runtii dhaawac baa soo gaaray lakin aniga waxay ila tahay sidii uu dhaawac usoo gaaray ayaa haddana dhaawacana looga soo kaban karaa laakiin waa shaqo dheer oo maaragtay badan markii la qabto markii barnaamijka lafkiisa lagu noqdo habka dadka loola hadlaayo lagu noqdo manhajka laftigiisa maaragtay waaqaca lagu saleeyo oo wax badan maaragtay aan isleeyahay loo dhaweeyo dhinaca waaqaca iyo xaqaa'iqa maaragtay dhulka yaalla waa garta bal shaqadaa wax yar faahfaahay shaqadaa dheer aad sheegtay maantay markaad ka hadasho urur islaamiya ama ka hadasho shareecada ama wax salka kuleh waa og tahay adduunyada maanta waxaa maaragtay aada xoog ugu leh waa dhinaca meediyada dhaqaalaha siyaasadda waxaasoo dhan marka annaga waxaa u baahan nahay ama waxay u baahan yihin ururada islaamka xarakaadka islaamka soomaliya waxay ubahan yahin inay meediyadaada isticmaalaan inay bedelaan ma garanaysaa habka ama qaabka hadalka dadka maaragtay ay ugu sharaxayaan dawladda iyo maaragtay dabaqaada sida loo dabaqayo shareecada iyo waddada loo maraayo waxaasoo dhan ayaa maaragtay loo baahan yahay in maaragtay shaqo badan laga qabto waxaa loo bahan in la abuuro kalsooni dadku ay ku kalsoonaadaan marka aada leedahay shareecada islaamka kusoo rogayaa maaha keliya dadka inaad ku beerla xawsato islaamnimada iyo diinta oo ummadda soomaaliyeed meel dheer kaga taabta laakiin waa inayna tusnaa waxyaabo la taaban karo oo ay dadku nagu aamini karaan oo ah kow iyo laba iyo saddex waa garta maxaad ka dhigi lahayd kow iyo laba iyo saddex runtii kow iyo laba iyo saddex waxaa ka ah dawladnimo wanaag waxaa ka ah dulqaad waxaa ka ah in maaragtay dagaalada khusuusan kuwa localka ah oo gudaha ah in maaragtay laga fogaado waxaa kow ka ah la dagaalanka qabyaalada waxaa kow ka ah in lasoo munguuriyo nidaamyada wanaagsan iyo maamulka wanaagsan waxyaabihii maaragtay waxaa la yidhi waxa wanaagsan oo maaragtay maamul wanaagga waxa ay hadda la dhaho adduunyada maaratay markii laqeexa maamul wanaagga le in lasoo munguuriyo xilligan ma dhihi lahayd dadka dad baa ku doodaya al-islaax inay yihiin ururka ugu nidaamsan suurtada gelin kara dowladda aan ka hadalay ururka islaax yani bisaraaxaya ma oran karo urur ahaan waa ururka xagga ma urur ahaan xagga nidaamka iyo ururka heerarka maamul ee ururka dhexdiisa waa kan ugu fiican ma oran karo laakiin marka la eego ideologida hadda uu ku shaqaynayo iyo marka la eego waktiga uu kusoo beegmay ayaa waxaan is oran karaa ururkan islaamka wuxuu haystaa jaanis weyn oo uu ku abuuri karo dowlada islaamiga inkastaba hal ekaato heerka ay ka gaarsiisan tahay islaamnimadooda gaarsiin tahay ama macnaha ay gaarsiin tahay ku dhaqanka shareecadu laakiin uu yani jaaniska ay haystaan in la yidhaahdo soomaaliya waxaa ka taliya urur islaamiya oo u janjeera shareecada islaamka ama ku dhaqma shareecada islaamka aada buu weyn yahay waan isleeyahay jaaniska maxaa u suurta geliyey kulanta saddex masala u suurageliyey ururka islaax aan weli ka qayb gelin dagaalada soomaaliya ka dhacay oo xoogaa maaragtay aan maaragtay lagu eedeyn karin inuu qayb ka ah dagaaladii sokeeye waxyaabihii dhacay khilaafaadkii ummadda dhex maray ama xarakaadka naftada dhex maray ka labaad oo ah ururkan islaax waxay ka tirsan yihiin sida aan ogahay dhaqdhaaqa akhwaar muslimiinka ee caalamiga ah ee maanta si caalamiyana isagu maaragtay barnaamij siyaasadeed si caalamiyana ugu soo bandhigay oo dhammaan maaragtay ka ah xoogga asaasiga ee dhaqaajiyey waxaa loo loogu yeeray rabiicul carabi ama maaragtay gurigii carabta ka dhacay sudanada carabta ka dhacay qayb ka ahaa wadamada qaarkoodna ku guuleysay inkastoo weliba haso inay haystaan waxaa kaloo jaaniska saddexaad yahay ummadda soomaaliyeed oo gebi ahaanba ka daashay dagaaladii sokeeye iyo dhibaatadii faraanka ka gubatay tan saddexaadna waxa weeye danaha reer galbeedka oo soomaaliya oo ama ha noqdeen kuwa dhaqaale ama ha noqdeen kuwa siyaasad ama ha noqdeen kuwa ammaan kuwaas oo iminka kusoo ururay in soomaaliya laga sameeyo dawlad iyadu maaragtay danaheeda ku filan oo iyadu dadkeeda xakunta marka tan ay doonayaan ururkan islaaxiy xilliga iyaguna dawladda maaragtay ay usoo banbaxeen iyo danihii reer galbeedka oo iswaafaqay iyagoo maaragtay dhaqaaqa caalamiga ka tirsan ummadda soomaaliyeed oo dagaaladii ka daashay waxyaabahaas o dhan marka la isu geeyo aniga waxay la tahay jaanis weyn bay haystaan haddii ay iyagu ka faa'iidaystaan oo sida ay tahay uga faa'iidaystaan oo ay wax ka bartaan qaladaadkii ay galeen dhaqdaaqyada hore islaamiga ee soomaaliya
gudoomiyaha damjadiid sheekh cusmaan ibraahim axmed waxa uu ku dooday in dowladda hadda jirta ay ku qanacsan tahay mabaadi'da islaamiga ah laguna tilmaami karo dowlad islaami ah dowlad markii la yidhaahno waxaan laga hadlay dowlad waxay tahay waa dadkii soomaaliyeed annagana soomaaliya waxaanu aragnaa dad islaamiyiina oana muslimiina boqolkiiba boqol saas mabaadi'daana jirta marka dowlad markii la yidhahdo waa dadka ummadda soomaalida marka dadkaan ummadda soomaalida unbay kamid yihiin markay siyaasad gees oo idaariya maamul u noqdeen kuma taaloogin hadday marka hore shacbiga dhexii ka gaarayaan ku ah marka waxaanu aragnaa ummadda soomaalida inay ummad muslim tahay boqolkiiba boqol tahay saasaanu aragnaa wa waa garta maxaad ku qeexi lahayd dowlad islaamiya maadaama nin culimo diintan yaqaanaa tahay dowlad islaamiya maxaad ku qeexi lahayd dowlad islaami ah waxaan uqeexi lahaa dowlad mar hadduu shacbigii muslim yahay ay kasoo dhexbaxeen iyaguna mabaadida islaamka ay tirsan yihiin ooyna ingasanayn waa dad muslima la dhihi kara oo mabaadida islaamka ay ku qanacsan yihiin waxaan arkaynaa dawladin dawladii ka horreysay iyo baarlamaanka baarlamaanka ka horreeyey in culamada soomaaliya ay u bandhigtay inay diinta inay ku dhaqaan ay ku hogaamiyaan dadka inay iclaamiyaan baarlamaankaa loo bandhigay marka baarlamaankana ijmaac buu kulmay diinta inuu ku dhinacayo oo oo oo dadka ku hogaaminayo ilaa haddana kuwa yimidna iyagana sidii wadadii bay ku sugan yihiin marka wax islaamka ka hor yimaada aslanba asalku beledka islaamka asalka islaam ba u ah marka camal kufri dawax oo cad oo muuqda ilaa inan la imaanin waa dad muslimiina marka kufri dawaxana hadda kuma hayno marka dad muslimiina soomaalida ama dawla ha ahaato ama ha ahaato dadweyne ama xukuuma ha ahaato ama dadweyne ha ahaado waa dad muslimiin oo saasaan anagu arina urur ahaan ku qoran waa garta wadaad ahaana waxaan arkaa inay uu dadku ilaa gaalnimo cad uu la yimaado waa gaal inaan la dhihi karin saas anagu ku qanacsanahay hadduu hadduu xaakim yahay iyo hadduu maxkum yahay wa waa garta maya waxaan rabaa un dawladdan macnaa urur islaamiya maadaamaa tihiin inaad u aragteen inay dowlad islaamiya tahay taasun baa rabay inaan xaqiijiyo laakiin waan ogahay dabcan arrinta ku saabsan gaalnimada waa su-aal kale soo maha may waa qaacido taalaba qaacido taala ilaa turasramawa marka gaalnimo cad qofku ama xaakim ha ahada ama maxkum ha ahada gaalnimo cad ilaa ula yimaado islaam ma aha lama dhihi karo ama gaalnimo cad waxaa kamid a diinta islaamka anigu ma doonayo isku xukumi maayo haddii waa gaalnimo marka ninku hadduu leeyahay maadaama islaamkii waan isku xukumaya muslim baan ahay salaadana dadka ula tukanay ama xakim haado ama xakum haadee in muslim unbaa loo heso arinaha ehlulqibla mar hadii siduu nabigu yiri sal ly salam wasallaa salaatana wastaqbala qiblatana wa akala dabiixatana lahu ma lana wa calayhim ma calana salaada annaga hadduu tukado qibladana qaabilo annagana gaalna uun noo arkeenin oo waxaan gawracan uun nala cunaayo waa nin muslima marka qawaacid buu dejiye nabigu sal lla cl slam qur-aanka qaacidada uu dejiye marka waa gaal markuu ruux la leeyahay waa inuu kufri oo asalkiisu islaamna uu ahaa waa inuu kufri gabaax oo cad oo muuqda oon tawiil aqbali karin ula yimaado intaasaa qaacida ah
cabdiraxmaan cabdishakuur waxa uu soo dhoweynayaa doorka ururada diiniga ah ee hogaaminta waddanka waxaase uu leeyahay marka hore ururada diiniga ahi waa inay furfurnaan muujiyaan ujeeddadoodana ay caddeeyaan si ay sumcaddoodana dib ugu dhisaan wallaahi waxaan is leeyahay ururada diini haddabaan khibrad badan ay soo mareen laakiin dhibka u weyn oo haaruna wuxuu yahay lama lagama sheekeeyo khibraddaas bini aadanka markuu tajribo sameeyo tijaabo markuu galo waxaa fiican tijaabadiisii si transparency leh oo daahfurnaan ay ku jirto ama shafaafiyad ku jirto inuu usoo bandhiga tijaabadiisii oo ama isaga uu ka waramo dadkaas ay ka waramaan ay qoraalka sameeyaan si ay qaladaadkana looga leexdo wanaagana laakiin ururada maadaama ay secretive yihiin ay sir ku dhisan yihiin tajaaribtooda aysan ka waramaynin ujeedooyinkooda inta badan aysan aysan clear ahayn saanta ku sheeg marka hore dadka in samafal iyo diinta in la faafiyo a dadka lagu qoraa then ajendahana waa ajenda siyaasadeeda marka dambe soo gelaya marka waxaa fiican aniga waxay la tahay ujeedada in la caddeeyo waa qodob tijaabadii lasoo maray in laga warramo waa qodob kale laakiin waaqaca soomaaliya maanta ka jira ama dunida islaamka ka jiraba saa la socoto ama carabta inteeda badan haddii ururadan unbaaba hadda gacanta sare leh ayagaa qabsaday masar ayagaa qabsaday tunis ayagaa qabsaday libiya ayagaa qabsaday maaragtay waddan kastoo la furo morocco xukuumadda ayagaa hogaamiya wad syria hadda ayaga unbaa la sugaya inay qabsadaan marka dee waxaan isleeyahay waa qolada keliya ee nidaamsan ee ka baxsan nidaamka qabiilka soomaaliya ka jira ma jiro dad kale oo soomaaliyeed ama dhaqan kale madaniya wata ama howlo kale wata oo ayagu taagan oo urur ah oo si ururhaan u nidaamsan ma jiraan marka ayagaa waxay siinaysaa gacanta sare mar walba maadaama ayaga ay nidaamsan yihiin kooxda keliya nidaamsan yihiin inay joogaan laakiin waxaan u waxaan waxaan u haystaa aniga inay u baahan yihiin naftooda inay si critical ah oo ku jirto maaragtay dhaliil iyo madax furan inay dib ugu fiiriyaan wixii ay kusoo jireen sababtoo ah waxaa dhan ururada islaamiga ka dhasheen ama shabaab ka ahaadaan ama godani iyo kooxda hogaami ha ahaadaan ama ama kooxo kaloo hadda kabacdi soo bixi doono ama khilaafaadka ayaga ay iskhilaafeen ama maxkamadihii islaamiga ahaa ama waxaa dhan ba waxay ka yimaadeen uun saxwada islaamiga ama ururada islaamiga ay ka yimaadeen marka haddaanan muraajaco la helin haddaanan in laisnaqdiyi la helin haddaanan la helin maaragtay in oo oo dib loo fiiriyo wixii lasoo maray aniga waxaan isleeyahay guul weyn in la gaari doono ilama ah
su-aashuse waxay tahay al-islaax weli si hufan ma u qeexeen hammigooda siyaasadeed su-aashaasi jawaabteeda waa mid laga sugayo madaxda ururka al-islaax waxaase cad in ururka al-islaax ay qarka u saaran yihiin in horumar la mid ah kan ay ka sameeyeen waxbarashada iyo samafalka ay ka gaadhaan dhinaca siyaasadda qasab ma aha in dad iyaga ka tirsan ay meel walba ka soo baxaan laakiinse waxaa muhiim ah in dad iyaga ku fikir ah ay soo baxaan taasi oo dadka siyaasadda oo dorosana ay sheegayaan inay u jeedaan xilligan si kastaba ha ahaatee ururka al-islaax waxaa lagu xusuusan doonaa dibudhiska hay-adihii waxbarashada ee waddanka iyo kaalinta ay ku lahaayeen samafalka iyo adeegyada bulshada sida caafimaadka waxay kaloo bulshada ku biiriyeen caqli cilmi iyo dood hufan iyagoo inta badan ciyaarayey door dhexdhexaad ah